Waxaa sare u kac ballaaran laga dareemayaa qiimaha la iibiyo dawooyinka xoolaha suuqyada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Sare u kaca ku yimid qiimaha la iibiyo dawada xoolaha ayaa waxaa sababay kadib markii ay hakad ku yimaadeen gaadiidkii keeni jiray dawooyinka iyada oo dawadii la iibin jiray laba dollar hadda ay marayso qiimo dhan afar dollar ilaa lix dollar. qaar ka mid ah ganacsatada dawooyinka xoolaha ee suuqyada beledweyne ayaa ka warbixiyey sare u kaca ku yimid qiimaha dawada iyo waxaa sababay waa jiraan ha marba waa si marba sii kumaadaan adigu wajigu marba waa si dabeesha marna dhacay jirta soomaha marka ganacsiga sidoo kale waa mar qiimo koros imaanaya marna qiimo dhimis hoos imaanaya marba siwa marka ad wax meel ku kooban maha malo marta walal anigu hadda waa sare u kaca jiro sare u kaca jiro sare u kaca jiro maalmahan xoogaa way way adkaatay marka hadda adiga un bilooyinkan dabo dhan waa sare u kaca si ay dhaha jira dawooyinka marka waa kaa insha allah kulina ayadana inay sa- sare oo samaarta iyo saamigooda hoos u degan waa rajeynayna insha allah ilaa lana ma aqaano xoogaa marka waxaa laga yaabaa cashuuraadki waxyaabahaas in la kordhiyaa laga yaabaa marka kulli saasaan dareensanaya marka le waxa waye haddii cashuurta soo kordha haddii wixii soo kordhan wax soomahan wixii markaas iyadii oo badeeca oo la wada ayaa la saara soomahan marka waa kaasa saasaan kulli aan ah, hadda sababasaan rajayna insha allah waa sax waay waxaa waaye awal maal shay waxaa jira oo awal saddex doorar ku imaan jiray hadda afar doorar ku imaanaya ama point five oo kale camal ku kordhay ama hal doorar caadi ugu kordhaysame marka waa kaasa marka shayba meeshiisu waa ka tegay hadda shay waxaa jira eh, eh, point five oo kale ku imaan jiray hadda wuxuuna laga yaabaa in marka inuu noqday eh, point six oo kale ama ma- maata point nine oo kale amaba hal doorar uu noqday laga yaaba marka waa kaasa sare ku ajir marka sarfaa meeshaas uu ka imaada marka waa ka walaal Ee, daawooyinka noocyada aan ka hayo waxaa ka mid ah daawada sambabada daawada maqaarka xoolaha iyo daawada caloosha xoolaha oo kale iyo daawooyinka xoolaha lagu naaxiyo iyo daawada la yiraahdo korduur